doctorayse sacdiye siyaad oo ah madaxa macadka aqoon-yahanada hano ayaa sheegtay inay diiradda saari doonaan da-da waxbarashada caruurta u dhexeysa sideed sano jir ilaa iyo shan iyo toban sano jir ee awoodi waayay inay iska bixiyaan lacagaha iskuullada lagu dhigto iyagoo ku dul shaqeyn doono iskuullada horey uga furnaa magaalada jowhar iyo tuulooyinka balse ka caawin doono dhanka dhismaha iyo hagaajinta agabka iskuullada lagu dhigto magaalada jowhar iyo balcad ayaan ka shaqayn doonaa iyo tuulooyinka yaryaroo u dhodhow waxaana laga rabaa afar iyo toban kun oo arday inaan qabanno insha allah aan ku rajo weynahay runtii iskuul cusub aan furayna ma ahan iskuulaadkii hore u furnaa ayaan rabnaa in aan la shaqayno sidee baan ula shaqaynaynaa sidaan ula shaqaynaynaa waxaa ka mid ah iskuulkii galaas haystay ka jajabnaa dariishad lahayn albaab lahayn kuraas lahayn saburad lahayn anagaa u dhisayno u qabanayno iskuulkii dhul haystay oo ma arkin galaasman cusub loo dhisi karane waa loo suubinayaa macalimiin cusubna waa la qaadanayaa sidaas baan shaqada u suubin doonaa macalimiintana waa anagaa tababari doono cashiradii ay bixin doonaan iyo buwaagtii iyo waxyaabahaasoo dhanne anagaa keeni doono hadduu alla idmo annaga waxaan rabnaa macalimiin cusub inaan qaadano waayo macalinkii hore shaqo u hayay shaqadii uu hayay ma rabno inuu dayaco dictooreysada ayaa intaasi ku dartay inay muhiimadda siin doonaan dhallinyarada gaar ahaan gabdhaha oo aan fursadda u helin shaqada macalinimo imtixaanna la qaadi doono inuu dayaco waxaan xoog rabnaa inaan siino gabdhaha gabdhaha inaan lambar badan aan ka qaadanno ayaan rabnaa hadduu alla idmo waayo focuskeenna waxa waa gabdho badan oo iskuul la-aan iyo waxbarasho la-aan ah inaan soo hanano ay wax ka bartaan ayaan rabnaa barnaamijkan saas daraaddeed waxaan rabnaa inaan culeys ka saarno gabdhaha shaqo la-aanta ah iyo wiilashaba waxaan aaminsanahay gabadha hooyada ah inay shaqada ugu muhiimsan ee ummadda soomaaliyeed u hayso oo ay tahay caruurta inay barbaariso ay ilmihii waxbarto nasiib darro waaye markaad fiirisid macalimiinta iskuulaadka joogaan inay gabdhaha ku yaryihiin annaga fookuska aan leenaha waxa waaye inaan ku badino gabdhaha macalimiinta ah kuna badino gabdhaha ka faa'iidaysan doono barnaamijka bar anba baro waxay gabdhaha uga duwan yihiin ragga waa la ogyahay waqtigii dagaalada lagu jiray ilaa iyo hadda gabadh reerkii gabar u maqan tahay reeraha kale way ka duwanaayeen reerkii gabar u joogto reeraha kalena waa laga arkaa waxyaabaha ay dheeryihiin so haddii waxqabad ay noqoto gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxqabadka ugu fiican laakiin waxaad u malaysaa in la hagranaayo mase annaga dhexdeennii laysku keendiraayo oo hadda markii la hadlayo leeya gabar xildhibaanad ah hadday meel tagto gabar kaloo xildhibaanad ah ma rabto sidoo kale macadka ayaa qabto howlo kale ee dhinaca farsamada gacanta iyadoo intaasi raacisay inay degmada balcad ka sameeyeen tababaro la xiriiro dhanka beeraha balse hadda ay hormarinayaan barnaamijka bar ama baro barnaamijkan oo ah mid waxweyn ka tari doono bulshada ku dhaqan magaalada jowhar iyo degmada balcad iyadoo ay soo dhoweysay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar iyo balcad iyo tuulooyin hoos yimaada waxayna wadaan kulamo ay la yeelanayaan wasaaradda waxbarashada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan